Muddo labaatan maalmood ah oo ay xirnaayeen goobaha waxbarashada magaalada Beledweyne ayaa dib loo furay kadib markii ay ka soo laabteen fasaxa tobanka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan iyo fasaxa Ciidulfidriga. Goobaha waxbarashada dib loo furay ayaa waxaa ka mid ah iskuulada, dugsiyada Qur'aanka Kariimka, jaamacadaha, macaahidda culuumta caafimaadka iyo luqadaha. Cabdifitaah Maxamed Cusmaan Maamulaha Iskuulka Hoose Dhexe Sare ee Buundaweyne iyo Zikriya Siyaad Dhaqane oo ka mid ah maamulka dugsiga hoose dhexe ee Al Luqmaan ayaa ka warbixiyay dib u soo laabashada goobaha waxbarashada.
alxamdulilah shukri bacdi ramadaan kadib tobankii dambe oo ramadaanka fasaxa ku jirnay iskuuladii dib aan u furnay maasha allah waxbarashadii dardar ee ku socotaa imtixaanadii aan ugu soo foodla oo imtixaankii ugu dambeeyey aakhirkii ahaa insha allah sidoo kale ee fasalkii shahaadiga oo sideedaadka asagana imtixaankii oo galaa hadduu ilaahi raalli ka noqdo inkastoo waqtiga uu cariiri uu yahay haddana duruustii waa noo socotaa xiisadihii toos aan u qaadanaynaa alxamdulilah fasax ayaan galnay fasaxaas oo sabab u noqday tobankii dambe ee ramadaanka iyo ciidii alxamdulilah fasaxii waa laga soo laabtay ardaydii imaashadoodii iyo xaadiritaankoodii ay iskuulka ay soo xaadirayeen ardayda badankood waa imaadeen inteeda badan ee waxbarashada u hoggaansaneed way imaadeen qaybtii koorsiga iyo qaybtii guruubyada kale ee qaabka baraafid ahaanta u baxayay dhammaanba waxbarashada way socotaa qaar ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada beledweyne ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in dib lagu soo laabto gooba waxbarashada magacii waa faarax cabdi aadan faarax toobaas waxaan ka mid ahay ardayda dhigata iskuulka hoose dhexe sare ee buundaweyn waxaan dhigtaa galaaska foom two aadaa u faraxsanahay bacduramadaan bacdulciid iskuulkii waa nala furay dhammaan iskuullada waa la furay marka aadaa u faraxsanahay marka waxaan rajeynaynaa in aan sanad dugsiyeedkan aan noqono galaaska foom tree fasaxa kadib dadaalkeennii ayaan sii wadanaa marka waxaan rajeynaynaa in aan waxbarashada aan guul ka gaarno insha allah magacii waa maxamed yuusuf abdiraxmaan oo dhigta dugsiga hoose dhexe sare ee buundaweyn waxaan ka mid ahay waxaan dhigtaa galaaska foom two aada ayaan ugu faraxsanahay in mataqaanaa dib ah ugu soo laabanay iskuuladeennii bacdi ramadaan bacdi ciid kadib dhammaan iskuullada dhan waa la furay oo ku faraxsanahay marka waxaa sanad dugsiyeedka inta ka dhiman waxaan rajeynayaa si wanaagsan inuu ilaahay noogu soo dhammayn doono insha allah munaasabadaha ciidda iyo tobanka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa la fasaxaa goobaha waxbarashada maadaama ay ku jiraan maalmo muhiim ah taasi oo hakad gelisa waxbarista ardayda